wacanan wanaagsan kheyrtaawadan laga dhegeysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada oo goorahan oo kale aad ka dhegeysataan rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa afarta bisha kow iyo tobnaad sanadka laba kun kow iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka bandhiga waraysyadan idinku hayno waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayey gabdho ka tirsan ciidanka bileyska soomaaliya ee haramcad hadaladii halkaasi uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee uu ku dhiirigelinayey cutubyadan ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya ee tababarka loo soo xiray ayaan idinku soo gudbin doonaa iyo hadal halkaasi uu ka jeediyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sarreegaas cabdi xasan maxamed xijaar waxaa sidoo kale aad maqli doontaan intaan ku guda jirno barnaamijkeenna bandhigga waraysyada dowladda soomaaliya oo muddo toddoba maalin ah u qabatay inuu dalka kaga baxo ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee amisom u qaabilsan soomaaliya master simon mulongo barnaamijka bandhigga waraysyada ayaan idinku soo gudbin doonaa macluumaadyo ku saabsan amuurahaasi iyo waraysi aynu la yeelanay wasiirka amuuraha dibadda ee dowladda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo uu kaga hadlayo ergeyga dowladda soomaaliya ay muddada toddobada cishaa u qabatay inuu dalka soomaaliya kaga baxo waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka federaalka soomaaliya oo ka hadlay geedi socodka arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kale guddiga oo sheegay in la dhammaystiray agabyadii loogu talagalay in doorashada lagu qabto iyada oo la gaarsiin doono dhowaan deegaan doorashooyinka loogu talagalay in ay doorashadu ka dhacaan waxaa guddoomiyuhu sheegay in la dhammaystiray dhammaan waxyaabihii asaasiga uu ahaa doorashada islamarkaasina la qaban doono kuraasta ka dhiman golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya toddobaadkan horaantiisa waxaan idiin haynaa waraysi caawa aynu la yeelanay guddoomiyaha guddigaasi maxamed xasan ciro oo ka hadli doona arrimaha doorashooyinka dhanka iyo jubbalandna culimaudiinka magaalada kismaayo oo gargaar u qaybiyey dadkii ku barakacay abaarihii ku dhuftay deegaano ka tirsan jubbaland cabdiraxmaan jaamac cismaan oo ka mida culimaudiinka deeqdaasi qaybiyey ayaan idinku soo gudbin doonaa waraysi caawa aynu la yeelanay oo uu kaga hadlayo gurmadka ay gaarsiiyeen intuu gaarsiisan yahay iyo baahiyaha ay qabaan dadkaasi abaartu ay saamaysay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku soo gudmin doonaa dhanka farsamada waxaa ka qaabeyn doona saaxiibkii fuwaad cabdi geelle mar kale iyo bandhigga waraysyada caawa waa hagaag aynu ku bilowna kheyrta wadan naga dhegeysanaysa ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayey gabdho ka tirsan ciidanka biliiska soomaaliya ee haramcad ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa boogaadiyey ciidamada tababarka loo soo xiray iyo saraakiisha la dalacsiiyey waxa uu sheegay in ciidamada booliska soomaaliya ay qeyb weyn ka qaateen sugidda amniga shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan isaga oo ku dhiirigeliyey ciidamada biliiska soomaaliya inay xoojiyaan doorkooda ku aadan sugidda amniga goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan saad la socotaan dalka doorasho ayuu galay hoolkan quruxda badan aada u jeedaan ee jenaraal kaahiyana waxaa maalmo dhoweed ka hor lagu qabtay doorashadii aqalka hoose ama golaha shacbiga ee ugu horreysay haddana dalka uu horay ugu sii soconayo doorashadii golaha shacabka runtii waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo kuna boorriyo kuna adkeeyo kuna faro dhammaan dowlad goboleedyada hadday ahaan lahayd magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka oo ah toban magaalo iyo madaxdoodaba iyo shacabkoodaba inay u istaagaan dardargeliyaan doorashada golaha shacabka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa arrin degdeg ah oo loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo inay culays ku saaraan in howsha doorashada ee golaha shacabka la boobsiiyo si dalku uu uga gudbo marxaladda aynu maanta ku jirno una galo marxalad cusub ee dowlad cusub iyo nidaam cusub hadduu allah subxaanahu wa tacaala idmo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddiga doorashooyinka ee heer federaal oo maantay diray qalabkii iyo agabkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka una kala diray tobanka magaalo ee doorashooyinka ka dhacayso saa darteed wax kasta waa diyaar wixii awooddeenna ah biyo sacbahagaa looga dhargaa sacbadeenna waa inaan wax ku qabsannaa cidna waa inaanan sugin doorashaduna waa ay dhammaanaysaa insha allah laakiin su-aasha waxaa waaye in ay shacabka soomaaliyeed nagala qayb qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada inay u dhammaato anigaas ra-iisul wasaare ahaan rooblana aan xafiiska sida ugu dhaqsiyaha badan aan u faariqiyo uguna wareejiyo qofka ilaahay u calfo hadduu alla subxaanahu watacaala idmo waa iga go-an tahay arrintaas
dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaar ayaa goobtaasi ka hadlay waxaana uu kula dardaarmay ciidanka tababarka loo soo gebagabeeyey iyo saraakiisha la dalacsiiyey ee ku soo biray ciidanka biliiska soomaaliya in ay si hufan u gutaan waajibaadka qaran ee saaran ee sugidda amniga dalka
xafladda tan saddexda nooc isugu jirta saraakiil leyli saraakiil ahoo loo furaayo oo muxuu ahaa muddo aannu xulaynay oo imtixaanay jaamacaddu ka qaaday sidii uu sheegay taliyaha akadeemiyada oo intii ku soo guulaysatay iyagoo askar hore ah aannu tababar sarkaalnimo u furayno iyo annaka u xirayno ciidanka howlgallada degdega ee hagaarka ah ee haramcad qaybtooda gabdhaha oo iyaguna sidii la sheegay afar bilood tababara soo dhammaystay iyo saraakiisha ka soo dhammaysatay iyaguna waxbarashadoodii dibadda inaad nagala soo qayb gasho ahmiyad weyn ayay noogu fadhidaa waxaan kaloo aan rabaa inaan wasiirkeenna amniga ee cusub uga faa'iidaysto inaan ku soo dhoweeyo hoolka kan iyo shira kan ballaaran maxaa yeelay waa cusub yahay wasiirku dhowaan buu nagu soo biiray waxaanu leenahay wasiir soo dhowow waxaanu kugu soo dhowaynaynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed akadeemiyadiisa oo ah mahbadka waxyiga oo nugaga soo dego oo ciidanka booliiska uu ku tababarto inta haddaan ka gudbo taliyaha ciidanka booliiska ee akadeemiyada ayaa noo faahfaahiyey tababaradani noocyaday ahaayeen iyo siday nagu soo galeen waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo idiin sheego ciidanka booliisku dhowrkii sane ee u dambeeyey tallaabooyin la taaban karo oo shacabka soomaaliyeed ay markhaati ka yihiin ayay qabteen ma aha ciidan keliya oo degmooyinka iyo gobollada saldhigyada ka shaqeeya ma aha waa ciidan u diyaara difaaca dalka waxaannu leenahay ilaa sagaal iyo toban yunid oo kala duwan oo loogu talagalay inay cadowga la diriraan oo la yidhaaho operational departments la yidhaaho oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada ay ka mid tahay b i u ay ka mid tahay r r t ay ka mid tahay jed joint investigation team ay ka mid tahay n b c b qole la yidhaaho oo iyaguna mobile check pointska ahoo guurguura oo habeenkii magaalada marba wadda dega si aan cadowgu uga dhuuman waxaa ka mid a a b t f qole la yidhaaho oo iyagana ku diyaarsan ayroboorka iyo agagaarkiisa birmadka booliiska daraawiishta haraam cad iyo kuwo kale oo aanan magacooda sheegaynin intaasoo dhan waxaan ugu talagalnay inay ciidanka booliiska kame iyagoo ka mid ah ay cadowga soomaaliyeed dalka ka difaacaan sida aad ka warqabto mudane ra-iisul wasaare ciidankan wuxuu ku dhow yahay hadda inuu isku filaado dhan walba xaggay tababar tahay waxaanu hadda dhammaynay ilaa sagaal tababar oo isugu jiray saraakiil saraakiil xigeen waxaana ka mid ahaa tababaraannu u qabannay taliska qaybta guud afarta waaxood iyo taliyayaasha saldhigyada oo muddo ka socday akadeemiyada oo lagu baraayay sharciga ayna naga caawisay xeer ilaalinta guud iyo wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadaha ay macallimiin ka ahaayeen iyo saraakiil ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska aqoonta u leh ay wax ka fuliyeen waxaanu soo saarnay siddeed iyo labaatan macallin oo tababari doona saraakiisha sare oo kuwaas oo loo diyaariyey manhajkii ay ku tababari lahaayeen oo akadeemiga yaalla oo hadda noo diyaara mudane ra-iisul wasaare waxaa wiiggan soo socda bixi doona labaatan saraakiilah oo buliis ah oo shahaadada dugsiga jaamacadda hoose hadda haysta baculaar la yidhaaho haddana u socda mastareed inay ku soo qaataan dalka turkiga oo aan walaalaha nahay soo dhammayna hadda ilaa shan iyo lix kala duwan oo tababaro ah oo ciidanka buliiska ah oo loogu talagalay inay doorashada ay qabtaan amnigeeda ilaaliyaan qof kastoo buliisa looma diraayo muxuu ahaa doorashada doorashada waxaa qabanaya ciidan buliisa oo la tababaray hadday tahay dowlad goboleedyada hadday tahay magaaladan muqdisho tababarkooduna waa dhammaaday diyaarna waxay u yihiin sidii ayaamtii dhoweydba bilowgii doorashada aqalka hoose ka bilaabtay somalilanka halka inta kalena inay sidaa u dhammaystiraan ciidankaas waa ciidan tababaran oo aannu kaga maaranno haddaannu u baahno amisom waxaannu howlgelinnay ciidan daraawiish ah oo tiro badan oo kala duwan oo aannu qalabaynay oo aannu qaarkood u dirnay dowlad goboleedyada ay ka kooban tahay dowladda federaalka ee soomaaliya howlgallo ciidamadaas oo loogu talagalay inay amniga ka sugaan oo waxa loo yaqaano muxuu ahaa holding forces ay u noqdaan meelaha ciidamada militariga ah ay ka baxaan intaas waxa weeye daraawiish kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya oo ka hadlayey munaasabad tababar loogu soo xerayey cutubyo ka tirsan ciidanka biliiska soomaaliya oo ka dhacday akadeemiyada ciidanka biliiska ee magaalada muqdisho taas oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble marka nooxaan aadaynaa dowladda soomaaliya ayaa waxa ay muddo toddoba maalin ay u qabatay inuu dalka kaga baxo ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee amisom u qaabilsan soomaaliya masar simon mulongo oo lagu eedeeyey in uu ku kacay wax ka baxsan sharciga amisom iyo istaraatiijiyadda amniga ee soomaaliya wasiirka amuraha dibadda ee dowladda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo waraysi siiyey radio muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababta keentay in dalka laga ceeriyo ku-xigeenka wakiilka midooda afrika ee soomaaliya simon mulongo
waxay la tahay inaad ka hadlaysid waraaqda maanta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo maaragtaa magacaabaysa in shakhsiga la yidhaahdo simon molongo oo ah ku-xigeenka xogeeyaha africa african unionka ergeygiisa u fadhiya soomaaliya ku-xigeenkiisa warqad aan leenahay wadanka waanu kaga baxaa toddoba maalmood taas miyaa waraaqda aad ka hadlaysa aad y aad in muddo ahba horta ninkan dacwa ka taalay mana ahayn dacwada sida maaragtay heerka diblomaasiyadda waxaa la dareensiiyaa in qofkaasu shaqada sida uu wado aysan aysan habboonayn waxaa loo sheegaa madaxdiisa waxaa loo sheegaa organizationka uu ka socdo intaasba waa soo marnay marka hadda faahfaahin maaragtay hoose uma geli karo waxyaabaha uu khalday oo dhan laakiin sida ka muuqata waraaqda waa waxyaabo aan munaasib ku ahayn mandate-ka u n-ka iyo african unionka ku joogaan soomaaliya howlo aan maaragtay munaasib ku ahayn ayaan ku haysanaa digniin hore ma u siiseen danjirahan maantay aada eriseen waxaanu la hadalnay ee african unionka iyo ee meelaha ay ku habboon tahay in loo mariyo ee digniinta noocaas oo kale ah waa taa maxay tahay marka tillaabada xigta oo dowladda soomaaliya ay qaadayso dee waxaan dhahnay ha naga baxo daadsid wax kaloo hadda maaragtay noogu harsan ee ee ma jirto Ee, macnaheeda ma aha annaka iyo african union inay wada shaqayn naga dhexaynaynin Ee, waxyaalo ka waaweyn shakhsigan ayaa annaka iyo african unionna dhex yaalla u baahan xal in loo helo sida ay noqonayso iyo sida ay noqonayso iyo sida loo howlgalayo waxaan ka qabnaa arrintaas aragti ee xaqiijinaysa amnigeenna dhisaysa ciidamadeenna ee soomaaliyana ay amnigeeda ku heli karto Ee, marka arrimahaas ayaa ka waaweyn in laga hadlo ee, shakhsi maaragtay ee, ee, ku xadgudubyo sameeyay
xadgudubyada uu geystay ninkan ma wax la xiriiro arrimaha howlgalka amisom miya mase wax ka baxsan shaqada amisom ayagu faraha la galay oo siyaasadda la xiriira Een, wax ka baxsan ee, howlihiisa een, gaarka ah ee uu mas-uul ka yahay iyo wax ku saabsan howlgalka labadaba Kii soomaaliya labadii sano gudahood waxa ay riday laba qof oo dis- diblomaasiyiin ahay een, dalkanna joogay Een, xiriirka caalamiga soo waxma dhibayso ee soomaaliya arrimaheeda dibadda maya haddii maaragta ee, een, soomaaliya ay tahay midda ka baxday ee, heshiiska ilaan amisom heshiisay ku joogtaa cid walba oo soomaaliya joogta heshiisay ku joogtaa cid soomaaliya khasab ku joogta ma leh heshiiskaas ciddii ka baxday ee, haddii ay jirto ee, waa digniin waa siin karnaa ee, waan la hadli karnaa madaxdooda iyo hay-adaha ay ka socdaan sidaan kuu sheegay intaas oo dhan haddii la iska dhaga tiro hadda waxaa khasab ah markaas in ee, een, ay aan warsanno in dadkaasu aysan nala sii joogin marka arrinta aa ka dhawaajiseen waxay ahayd inaad la xisaabtamaysaan een, amisom een, shaqaalaheeda muxuu yahay la xisaabtankaas aad ku samaynaysaan Eh, tanaa ka mid a la xisaabtanka Eh, accountable and accountability macnaheeda waxaa waaye eh, qofna eh, si maaragtay eh, eh, een, kuma joogi karo ama kuma wadi karo sida uu rabo inuu iska yeelo waxaa lagu wada joogaa shuruuc iyo heshiis ciddii ka baxda waa lagala xisaabtamay xisaabtanka waxaa uu gaari karaa in la yidhaahdo qofka naga tag Een, dowlad iyadaba dadkeeda la caawiyo oo ciidamo loo soo diray in ay isla xisaabtan noocaas samayso ma ku dhiiri kartaa xilligeediisa ma la joogaa waa ujeedaa waa ujeedaa ee waana maaragtay qarannimadeenna iyo qabkeenna iyo dowladnimadeenna waxaa sharaf u ah in soomaalidu ugu dambaystii ay iyada mas-uul ka noqoto ee nabadgelyadeeda iyo amnigeeda ay sugato Een, inta ka horeysa ee saaxiibada beesha caalamka iyo african union ama wadamada afrikaanka waa inoo yimaadeen wixii maaragtay ee, ee, ee, halkaas ee, ka soo gaaray ee, muddadaas afar iyo tobanka sano ah ay joogeenna runtii waa ka xunnahay laakiin ee, waxaa khasab ah soomaaliya ugu dambaystii inay ahaato mid iyada ka mas-uul ah ee, amnigeeda sidaas daraaddeed waa inay naga muuqataa in aanan u dulqaadan karin ciddii ku ad- xadgudubta xuquuqda aadanaha ciddii ku dhaqanta wixii ka baxsan heshiiskii lagula heshiiyey ee, intaasoo dhanba uma dulqaadanayna waa tahay marka maxay tahay fariintiina idinka aad diraysaan hadda Ee, fariinta aan dirayna waxa weeye dee soomaaliya ee, ma aqbalayso in een, dadka amisom ha ahaadaan ama ciddii kale ee timaada ay ka baxdo heshiiska lagu wada joogo oo laisla ogolaaday ma ogolaanayso soomaaliya in ee, shakhsiyaad ay ku dhaqmaan wax ka baxsan xuquuqda aadanaha ma ogolaanayso soomaaliya ee, ee, shakhsiyaad ee, ku dhaqma ama een, ee, si xun ula dhaqma ee, professionalska ama shaqaalaha soomaaliyeed ee la shaqeeya ma qaadanayso soomaaliya in ee, ee, la marin habaabiyo been laga sheego ee, maaragta ujeedada mishinka ee amisom u joogto waa badan yihiin marka laakiin waxaas hadda ma rabno gudaha inaan u galno laakiin kulligood waxay ku saabsan yihiin inta badan wax ku saabsan howlgallada iyo goobta shaqada
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu sheegay in ay dhammaystireen agabyadii loogu talagalay in lagu fududeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya mudanayaasha ka harsan doorashadaasi oo ka dhici doonta deegaanada kala duwan ee maamul goboleedyada dalka iyada oo dhowaan labadii xubnood ee ugu horreysay ee golaha shacbiga ee jamhuuriyadda soomaaliya ee ka soo baxaya gobollada waqooyi lagu doortay magaalada muqdisho haddaba si aan wax ugu ogaano geedi socodka doorashooyinka soomaaliya iyo dadaalada guddigu uu wado iyo agabyo kala duwan oo loogu talagalay sii socoshada arrimaha doorashada soomaaliya kuwaas oo dhowaan la filayo in la gaarsiiyo ilaa iyo kow iyo toban deegaan doorasho oo dalka ah maxamed xasan ciro waa guddoomiyaha guddigaasi waxa uu caawa la hadlay radio muqdisho isagoo ka waramay arrimaha doorashooyinka soomaaliya
waa mahadsantahay walaal adiga iyo dhegeystayaasha waa idin salaamayaa saa ogtayna warda doorashadii golaha shacabku ay bilaamatay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda meelaha kalena inay ka bilaamato annaga diyaargarowgeena waxa weeye in maanta waxyaabihii qalabyada ahaa ee doorashada looga baahnaa laisku wada jibariday oo ay dhamaystiran yihiin maalmahan soo socdana gobolada loo daabuli doono hadii ayn lahaan lahay warqadihii codbixinta agabkii hadday ahaan lahayd waxyaabihii stationaryga ahaaba office-ka ee looga baahnaan lahaa hadda dadka ay ku codeynayaan iyo wixii lamid ah marka waxaan rajeynaynaa maalmahan soo socda inay doorashadu si rasmiya maamulada uga wada bilaabantayqulmina way dhamaystiran yihiin wix hadda ka dambeeyana waa doorashadan hadda bilaabatay in la dhamaystiro horey loo sii galo wey qorsho ilaa iyo imise deegaan doorasho ayaad qorshayseen in ay doorashadu ka dhacdo annaga mana qorshaynaysa sida heshiisku ka cod ayaa deegaan doorashada waxay ka dhici doonaan laba goobood oo jubbaland laba goobood oo koonfur galbeeda laba goobood oo hirshabeella galmudug iyo iyo puntland oo yanamin laba goobooda iyo banaadir oo ay ka dhacayso quraarta baarlamaanka ee gobolada banaadiriga iyo iyo iyo iyo somalilan waa koob iyo toban goobood waa tahay marka koob iyo tobankaas goobood goormaa doorashadu ay ka bilaabanaysaa oo agabyadii loogu talagalay loo dhammaystirayaa qorshahooda saan kuu sheegayba wixii hadda sabsiga loo gaadho waxaa la daabulayaa agabka oo la wada gaadhsiinaya goobahaas waxaa kalo oo aada waxaa kalo oo aan isleenahay wixii kale tansiilaad ee farsamo iyo tababar u baahanna in la dhammaystiro maalmaha bixiga marka wixii wiigan soo socda haddii alla ka dhigo waxaan rajeynaynaa in kuraas hor lehoo iyo gudyadii soo xoog lahaa lasoo gudbiyey magacyadooda marka doorashadu rajo fiican bay leedahay hadda meel wanaagsanna way maraysa ergooyinkii wax dooran lahaa ee iyagu ma la diyaariyo odayaasha dhaqanku ma diyaariyaan
waxaa horta ka horeeya ergooyinkaas in gudiyadii xulista ergooyinka marka kuwaasna kolley hawlaheedu waa lagu waa lagu kala jiraa qabaa-iladuna iyagaa hadda isku wada mashquulsan iyadoo ay gudyadii doorashooyinka heer maamul goboleedna ay doorkooda qaadanayaan dhowaan doorashadii ugu horreysay ayaa waxa ay ka dhacday muqdisho labadii kursi ee ugu horreysay golaha shacabka ayaa soo baxay wadarta tirada hadda dhiman ee xubnaha golaha shacabka waa imisa waa laba boqol toddobaatan iyo saddex oo lagu daray laba aqalka sare ah oo ku dhiman galmudug marka wadarta guud ee hadda ilaa hadda soo baxday waa konton iyo afar xildhibaan konton iyo laba aqalka sare ah iyo labo kole weli de natiijadooda horudhaca ahi labo hadda horudhaca waa tahay marka aan eegno marka doorashada iyo qaabka ay wax u socdaan iyo rajada laga qabo inaad qorshayaashii iyo istaraatiijiyooyinkii guddigu uu degsaday aad idiin hirgalaan intay la eg tahay
guddigu wadadii uu soo jiray waa diyaargarowbu ku jiray hadduu ahaan lahay diyaarinta dokumentiyada warqadaha qorshe howleedka foomamka iyo wax kastoo agaba sidoo kale agabka tababarka iyo qaababka doorashada loo wajihi karo marka annaga diyaargarowgeenu waa fiican yahay meel wanaagsan buuna maraya waana dhammaystirmaysaan kuu sheegayba oo waxaan maraynaa heer aan hadda agabkii u daabullo gobolada marka haddii mar agabkii mar gobolada loo daabulayo wax waliba waa diyaar gudoomiye wax walba markii la dhaqaajinayo dhaqaale ayay u baahan yihiin howlihii iyo tashiidaadkii lagu fududayn lahaa geedi socodka arrimahan doorashooyinka ka guddi ahaan midiin dhamaystiran yihiin wax walba hadda waa noo dhamaystiran yihin wax naga dhiman male guddiyaduna diyaar bay rajada laga qabo marka doorashadu inay si fayra ku dhacdo intay la eg tahay
doorashadu inay si daha furan ku dhacdo waa waxa horta guddiyaduba u jiraan waxyaabaha mugmugdi keenayana dabcan waa in guddiyadu ay ka ilaaliyaan wana waajibaadka saaran taas marka xaalka doorashadu waa saas waana wax kastana waa fiican yihiin waxaan idin dhahayaa labada kuna doorashuu uu diyaargaroobay idinka warbaahintuna qayb baa ka tihiin hufnaanta doorashada iyo muujinteeda marka waa in la iskaashado taasunbaa muhiim noqonaysa gudoomiye ciro arrinta xusida mudan ee ugu dambaysay aan jeclaa inaan wax kaaga weydiiyo waxay tahay dhowaan laba xubnood ayaa doorashadoodu ka dhacday magaalada muqdisho oo kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi ka mid a guddiga xalinta khilaafaadku warqad bay soo saareen oo ay kaga hadlayaan in kuraasta labada ah ee la doortay mid ka mid ah ay cabasha ka timid idinka ka guddi ahaan maxaad ka leedihiin guddimuda khilaafaadku waa guddi doorasho waxay iyagu soo saareenna de waa in lagu ixtiraamo oo la dhegaysto kadib go-aankooda aan fiirin maxaan kaloo ka dhihi laha
waaga qaybihii dambe barnaamijka bandhiga wareysyadaaan isla soo gaarinay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idinkaga imanayaa hirkiisa f m sagaashanka mega artis culimaudiinka magaalada kismaayo ayaa waxa ay gargaar u qaybiyeen dadkii ku barakacay abaarihii ku dhuftay deegaano ka tirsan maamulka jubbaland cabdiraxmaan jaamac waxa uu ka mid yahay culimaudiinka deeqdaasi gaarsiiyey qoysaskii ku barakacay abaaraha waxa uu radio muqdisho uga waramay deeqda ay dadkaasi gaarsiiyeen iyo xaaladaha ay darsayaan dadkaasi ku barakacay fatahaadda
bismillahi raxmaan raxiim walaale magacaygu waa cabdiraxmaan cismaan jaamac reer kismaayaan ahay culummadii kismaayo ee dadka u gurmatay abaaraha ku dhufteen ayaan maaragtay kamid ahaa dadkaas maanta ayaa raashin la gaarsiiyey ilaa saddex boqol oo qoys tuulooyinka la gaarsiiyey waxay kala ahaayeen shabeelley tuulada la yiraahdo yaaqooti iyo maaragtay haadweyne tuulooyinkaas ayaa maaragtay la gaarsiiyey iyo aqraar meel yirahdo ayna way jirtay adi afartaas goobood ayaa la geeyey meelihii ugu darnaa ah welina gurmudka waa socdaa ilaa saddex boqol oo qoys ayaana ka faa'iidaysatay iskugu jiray dadkii looday ka dhammaatay ee ka imaaday dhinacaas iyo maaragtay waqooyi bari kenya ilaa iyo maaragtay dobley ilaa dadkii gudaha deganaa dadkaasoo loob ay ka dhammaatay waxyaalahan aragno mucjiso waxaa kamid ahayd nin ilaa boqol neef oo looha la yimid ee usoo hartay shan neef ayaan aragnay wayna badnaayeen bilxaqiiqa dadkaas marka insha allah maanta waa la gaarsiiyey culammadii ilaahay ka abalmar waan gaarsiinay culammadana meel kale kamaysan keenine dadkii kismaayo ayaa maaragtay u gurmaday ganacsatadii dadkii deegaanka kulli dhammaan wixii laga arooriyey ayaa raashin iyo waxba iskugu daray marka hawshaa si fiican bay usoo qabsantay gurmadkini wala waa socdaa sidoo kale waxa waxyaalaan ugeynay waxaa kamid ahaa biyaan ugeynay booyado biyo ah raashinkii bariis sokor caano tibir kulli dhammaan waan ugeynay waata marka dadka xaggey ka kala yimaadeen aada wax u qaybiseen
dadku waxay iskugu jiraan dhowr qaybood dad waa dadka abaartii kasoo qaxay ama ka yimid maaragtay dhinacaas iyo kenya waqooyi bari kenya jubbada hoose ayay u badnaayeen marka goobahaas ayay ka kala yimaadeen dadka bal marka hore waxay ahayn xoogaa soo raacay doogii iyo roobkii laakiin dee abaartii haddana ay la kulmeen marka lo-da
cabdiraxmaan jaamac ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah culimmudiinka magaalada kismaayo oo ka hadlayey deeq ay u qeybiyeen dadkii ku barakacay abaarihii dhowaan ku dhuftay qeybo ka mid ah deegaanada maamulka jubbaland iyo sidoo kale gobolka waqooyi bari ee kenya isaga ayaan ugu dambeeyadi lahaan barnaamijkeenii bandhiga waraysyada caawa oon isku soo duwan wa cabdulqaadir yuusuf irshaad dhanka farsamadan uu ka qaabeynaya fuaad cabdigeelle tan iyo intaan dib oogada kulmi doonna waa bahdii bandhiga waraysyadoodan ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo